dowradan loo qabtay ganacsatada degmada jamaama ayaa socotay muddo lix maalin ah waxaana loogu magacdaray saxaabiga jiriirka ah ee cabdiraxmaan bin coof ganacsatada ayaa waxaa lagu booriyey inay bartaan kitaabu beec si ay u kala saaraan waxyaabaha uu beecu ku ansaxo iyo shuruudihiisa dowradan ayaa waxaa diiradda lagu saaray waxyaabaha ay bulshada kala iibsadaan qaar ka mid ah ganacsatada oo dowrada loo soo xiray ayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan kaga warbixiyey waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen muddada ay socotay dowrada magacayga waxaa la yidhaahdaa cali ibraahim cabdisalaan waxaan qaadanay dowro inoo socotay muddo lix maalmood ah waxaana ka faa'iidaysanay sida oo ribada inay xaaraam tahay gudoomiyaha ganacsatada degmada jamaame axmed maxamed dowro ayaa noo socotay kitaabo badan ayaan ku soo qaadanay aan ka faa'iidaysanay dowrada waxaa loogu magac daray cabdiraxmaan ibnu coof oo saxaawi jaliilka aad garanaysiin oo mataqaanaa ganacsigan heer sare ka gaaray sidaasoo kale shicaarkeedana waxaa weeye axal allaahu lbeeca wa xarama rima ganacsatada ayaan ka mid ahay dowro ayaa noola dhigay oo toddoba maalin dheh alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan dadkii dowrada noo keena kheyr allah siiyo gaaladan allah naga jebiyo falastiinna ilaahay idankiisa iyadana culeyska allah ka dulqaado waxaa noo socotay dowra toddoba beri baa noo socotay waxaana laga sheekeynaya ganacsiyadaas si loo ganacsado wax xalaal inta macnaha la ganacsado reer baadiyahana la dhicin oo maxaayadana ribe iyo waxaas lagu waxaynin alxamdulila shukri maclimiintarnadan kheyr allah siiyo nabadoon cali kulli shay oo ka mid ah salaadiinta degmada ayaa ka mid ah martida lagu casuumay munaasabadda beec badanaa jiro oo aan bannaaneen ribo ribada dadka si fudud ay ku soo dhex gashaa waxa dadka burburiyo oo ganacsiga burburiyo oo muslimiinta gaalada hataa ay ugu soo dhuuntaanoo cumar binu khadaabna suuqu soo mari jiro ninka baawalbeecuu weydiina hadduu sheegi waaya baawalbeec inta ka baxuu dhihi jir waa suuqma lagugu arki karo nabadoon axmed ciise ayaa lagu soo dhoweeyey mikrofoonka wuxuuna diiradda saaray nimcada uu allahna siiyey ilaahay wuxuuna siiyey roob buuna siiyey barwaaquuna siiyey amni iyo nabadgelyuuna siiyey ilaahay baan mar labaad iyo mar saddexaad ku sii mahadinaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa amniga iyo roobka iyo namcada iyo barwaaqada inuu ilaahay noo sii kordhiyo degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxaa ka socda waxbarashada qaybaheeda kala duwan iyadoona maktabka dacwada ay diiradda saareen qaybaha kala duwan ee bulshada